iyadoo ay cerka isku sii sharartay xiisada siyaasadeed ee u dhexeysa maamulka puntland iyo dowlada federaalka ayaa waxaa maanta xafiiska xeer ilaalinta guud ee maamulka la baxay puntland kasoo baxay waaran soo qabasho ah oo lagu raadinayo cabdirashiid yuusuf jibriil oo ah gudoomiyii hore ee baarlamaanka maamulka la baxay puntland war-saxaafadeedka xeer ilaalinta ayaa lagu sheegay in xasaanadii laga qaaday cabdirashiid si ay hay-adaha amniga maamulka puntland ay ugu fududaato qabashadiisa iyo in dacwad lagu soo oogo ciidamo ay dowlada federaalka ka abaabushay deegaanada ay maamulaan kuwaas oo ku sugan gobolka sanaag oo ka mid ah meelaha ugu xasaasisan ee murka siyaasadeed uu ka taagan yahay maamulka la baxay puntland ayaa arrintan ku sifeeyey mid halis ku ah nabadda gobolka waxayna dowlada federaalka ku eedeeyeen inay si toos ah u faragelinayso arrimaha gudaha maamulkaasi puntland ayaa hore ugu degtay in dowlada federaalka ay ciidan si qarsoodi ah ugu qoranayso deegaanada ay maamulaan dhanka kale dowlada federaalka ayaana weli ka hadlan eedeymaha la ujeediyey xiisadan u dhexeysa maamulka puntland iyo dowlada federaalka ayaa ah mid hore usoo jiitamaysay balse hadda u muuqato mid gashay wejigii ugu xumaa iyadoo ay u muuqato in labada dhinac ay u dhaqaaqeen tallaabooyin isdiidan